markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxayna la socodsiinaysaa zaraa cabdixamiid
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan kulankii ay fariisteen boqol iyo afartanka xildhibaan shalayto oo uu guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in boqol iyo afartankii mudane ay si buuxda u meelmariyeen dalabkii uu uga laabtay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya muddo kordhintii islamarkaasina heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar dib loogu diyaargaroobaya doorashada dadban ee dalka uu codsaday madaxweynaha soomaaliya oo isagu khudbad ka horjeediyey golaha shacabka ayaa waxa uu dib ugu celiyey qaraarkaasi muddo kororsiga oo muddo ku siman wax ka yar bil muran iyo buuqi ka dhashay uu saameyn ku yeeshay magaalada muqdisho iyo amnigaba haddaba wakhtigan oo la joogo madaxweynaha waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha uu maareyn doono doorashada iyo hanaanka ay ku soconayso iyo sidoo kaleeto amniga wakhtiga ku xeeran doorashada haddaba tani ma soo afjari doontaa qalalaasihii iyo kala aragti duwanaanshihii ka jiray dhinacyada siyaasadda soomaaliya waa qodobka barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doono waxaana ila falanqeyn doono mursal sanay oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ee magaalada muqdisho fadhigeeda uu yahay waxa uu ku sugan yahay mursal wakhtigan magaalada london ee cariga britain bal ugu horeyntii soo dhowow mursal aad ayaan ugu faraxsanaa inaad barnaamijka igala qaybgelayso
waa aad ay umaastaa walsaar adiga iyo bahda v o da waan salaamaya waa ku dhowahay barnaamijka waana ku faraxsanaa inaan kala soo qayb qaato waa hagaag bal ugu horeyntii intaanan dhegeystayaasha u gelin aniga ayaa jeclaan lahaa inaan su-aal ku weydiiyo waxaad bal waad la socota shalay tviyada dabcan waad kala socota xaalkana waad la socotaa halka uu maraayo haddii aad bal fiirisid ma kula tahay in tani ay soo afjarayso xiisadii hore usii jirtay is afgaradna ay keeni karto
waabisar horta marka hore waxaan rabaa inaan u iftiimiyo shacabka soomaliya horta marka horta ko waxa marka in la daaweeyo la raba in la helo waayo cudurka kowa in la helo kadib aa la daaweyn karaa marka waxay ahayd arrin aan sharciga iyo dastuurka dalka waafaqsanayn oo ay ku dhaqaaqayn qayb ka mid ah baarlamaanka soomaaliya maanta wixii dhacay marka loo yimaado marka maanta waxay dhacay waxaa wax la soo dhoweeyo oo qof kasta oo ka fikiraya mustaqbalka soomaaliyana uu si qalbi furan ah u soo dhoweeyey ayay ahayd waxaana guulaystay maanta waa dadkii soomaaliyeed ee waxgaradka u badnaa taas ka qayliyey oo u istaagay inay dadka iyo dalka soomaaliya ayay ka ilaaliyaan in ay gacanta ka baxdo dowladnimadan taagan dhidibada jilicsan in ay dunto ka ilaaliyo oo u istaagay oo dhahay waxa ka dhacay baarlamaanka waa qalad ha laga noqdo iyo saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamku ayagana waa hagaag dad badanna dhinaca kaleeto waxay u arkayaan ama ay usoo dhoweeyeen in madaxweynaha go-aan geesinimo leh uu qaatay sidoo kaleetona ay tahay wax ku ool inuu baajiyey ama uu badbaadiye ka noqday intii dhibaato xamar ay ka dhici lahayd dhegeystayaasha ayaan khadadka telefoonada siinaya in badan oo ka mida si ay aragtiyadooda iyo su-aalahooda noola wadaagaan adna aad uga jawaabtid intaan qadka ku wada jirno waa mahadsantahay
waxaan ahay cabdirasaaq xasan jooga magaalada balaxaawo waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo soo jeedin aan ka qabo wixii ka dhacay baarlamaanka soomaaliya maanta run ahaantii waxay ahayd arrin aan hore u dhicin intii waddankeenu uu burburka ahaa waxaa muuqatay ifafaalo iyo in sharaftoodii iyo karaamadoodii dib loo soo celiyey baarlamaanka soomaaliya oo intii muddo ahaydba fadhiid ahaa shaqadiisana ay iska noqotay inuu mushahar iska qaato magaca xildhibaanimadana uusu qaato waxa aan ku faraxsanahay in madaxweynaha ka shaqeeyey inuu shaqadoodii u madax baneeyey baarlamaanka soomaaliya waddankan waxa weeye afartii sano uu xukumayay waxa uu jideeyey in shaqo kasta oo waddanka laga qabanayo ayaga ay ogolaansha iyo maaragtay maxaan ku rahay ansixin ay ku sameeyaan run ahaantii waxaa kaloo nasiib darro ah golihii aqalka sare oo loo baahnaa in ay matalaan maamul goboleedada roolka hadda maamul goboleedada ay qaadanayaan ay qaataan saxiixyada ay yeelanayaan iyo awoodda ay yeelanayaan ayaga inay qaataan inay meesha ka baxda taasoo keentay inay noqdaan golo fadhi ku birir ama golo maaragtay ku qhataarid in lagu qhataaro baarlamaanka golaha hoose run ahaantii waxaan aada uga xumahay in arrintaas ayada ay waxa weye dhacdo oo aqalkii sare loo isticmaalo in lagu curyaamiyo aqalka hoose waxaan soo jeedin lahaa inay ummadda soomaaliyeed fahanto dhibaatada meel ay ka haysato dhibaatada koowaad oo haysata waxa weeye waa shisheeye dhibaatada labaad oo haysatana waxa weeye intooda waxgarad ka ah oo wax fahansan waxba uma dirsadaan waxaan ku faraxsanahay in aan maaragtay maanta wax badan soomaalida ay fahantay meeshii hore loo joogana aan la joogin waan waxa uu kusoo gabagabaynayaa soomaaliya nabad baa deeqdo bil rabadaan baa lagu jiraa nabadda ha laga wada shaqeeyo dowladnimadana ha laga wada shaqeeyo waa hagaag adiga oo maaragtay eegaysid dhegeystahaasi siduu hadalka u dhigaya soomaaliya nabad ayaa deeqdo dadka nabadda ha ka wada shaqeeyaan dad badan waxay leeyihiin ra-iisul wasaaraha ayaa maaragtay dhinacyadii laga yaaba in isu soo dhaweeyo dabcan hadaladii ugu dambeeyuu ku jiray asaga iyo madaxweyneyaashii hirshabeelle iyo galmudugba arrinta haba kasoo bilaabato marka haatan ma kula tahay in madaxwe ra-iisul wasaaraha sida madaxweynaha ugu igmadayba hooshan uu qaban karo haddaan ku weydiiyo
walaal saar horta waa dhegeystahaas waa nin soomaali ahoo fikirkiisa aan soo dhaweynayo aniga shaksiyan qofka siduu wax u arko waa lagu ixtiraamaya lakiin mid baan aan rabaa inaan u sheega nabadda soomaalida deeqda waa inay nabad isla ogol yahay tahay lakiin aqalka sar waxaan aaminsanaha in la curyaamiyey oo dowladda dhexe ee soomaaliya ay curyaamisay oo doorkiisa loo diiday isagu aqalka sarun ahaa wixii loo dhisay adduunka horumaray oo labada aqal leh inay isbalance gareeyaana loo dhisay marka markii oo la arkay inuu balance garaynayo dowladda ayaa hawada laga saar taas meesha socdala baxaya tan labaad ra-iisul wasaaraha waxaan isla leeyahay ra-iisul wasaaraha door weyn ayaa u furan madaxweynahana wuxuu sheegay ra-iisul wasaaraha inuu ku wareejiyey mas-uuliyaddii doorashada iyo tii amniga doorashadii tii amniga guudba marka inta doorashooyinka lagu jiro sidaan ku arkay qoraalkii ay baarlamaanka loo gudbiyey doorashada iyo amnigaba maxaa dhac waa isku xiran yihiin doorashada iyo amniga maxaa dhac haddii aan aniga doorashada meesha lagu qabanayo sanduuqa la dhigayo keliya la amniga la sugaya anoo jaamac faarax samatar oo musharax ah hoolkii aan ku dhigan lahaa xafladii musharaxim haddii laga xiro oo ciidan la yidhaahdo maaragtay noocaas magacaas qarax qansax iyo qurac yimaadaan iga xiran dee doorasho ma meesha kama socoto marka doorashada waa isku xiran tahay waa doorashada dalka iyo doorashada amniga dalka iyo amniga doorashada iyo amniga haa wax kala haraya maaha waa isku xiran yihiin amniga doorashada iyo amniga dalka waa isku xiran yihiin marka inta ay doorashada socota amniga maba kala ma la kala saari karo haddii la isku dayn la kala saarana waxaa loo noqonaya wixii aan soo aragna weega lasoo aan loo noqonaya marka wa waa waa isku xiran yahay amniga guud ee dalka iyo amniga doorashada waa isku xiran yahay marka kalamaba hari karaan marka waxaan isleeyahay ra-isul wasaaraha haddii howsha loo gacan baneeyo loo gacan baneeyo howsha waxaan aaminsanahay nin maaragtay aqoon-yahan ah oo biseel muujiyey sagaalka bil ula shaqaynayay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waayo inuu kala keeni karo doorashadaas ayaan aaminsanaa isaga iyo midda kaleo meesha ka maqan oo la rabo in la iftiimiyana waxaa waaye dalkan waxaa sharciyad leh maanta shanta maamul goboleedoo elected body ah oo federaalkana ka tirsan marka isaga iyo inta ay doorashada qusayso oo ah dadka iskale talada doorashada kuwa ku jiro hadda iyo kuwa ka maqanba haddii iska halmaystaan oo madaxweynaha ugu horeeyo waxaan aaminsanaha dalkan doorasho oo loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ka dhici karto waa hagaag dhegeystayaasha ayaan dib ugu noqonaya dhegeystaha xiga walaal soo dhowow magacaa ku bilow iyo halkaad joogtid
zaare magacaygu axmed cabdihaadi weyaan magaalada muqdishoan jooga ana waxay la tahay go-aanka baarlamaanka ku gaaray maanta wuxuu culays weyn oo siyaasadeed iyo amni ka dejinayaa dalka oo qarka u saaraa inuu dagaal sukeeye galo arrintanna waxay ku timid khaladkii ay hore u sameeyeen labayo tobankii abril waxaana go-aankan keenay culays siyaasadeed oo ka yimid saamilida siyaasadda shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka oo qeyb weyn ka ahaa horumarka siyaasadeed ee dalka ka jira marka go-aan fiican weeyaan sidoo kale waxaa go-aan fiican ahaa hadalka madaxweynaha qeybta uu ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ugu wareejiyey amniga doorashooyinka iyo inuu martiqaad fidiyo asagu maadaama lakala ammaan baxay lakala aami baxay marka waxaan isleeyahay tallaabo aada u wanaagsan ayay baarlamaanka iyo madaxweynuhu qaadeen dhinaca kalena arrintaas niyad wanaageeda dhinaca kale mucaaradka iyadana waa ay qabaan in doorashada hore loo socodsiiyo maadaama ra-isul wasaarihii lagu wareejiyey si deg deg ahna dalkan ay doorasha oga dhacdo dalkan ma aqbali karo muddo kororsi ma aqbali karo inuu qof maadaama dalku jilicsan yahay uu muddo kale ku darsado marka aragtida waxay la tahay go-aan fiican oo xilligiisi yimid laakiin markii horeba khalad ah in la qaato ayuu ahaa waa tahay sidaad maqashidba waxaa meesha ku jirta oo muhiimadeeda leh ayagana dhinaci kaleeto ee mucaaradka ee dowladda kasoo horjeeday marka ayaga laftirkooda aragtida ka imaan karta maxay kula tahay mursal haddaa aniga ku weydiiyo horta walasaar waa mahadsan tahay aniga waxay la tahay arrin muhiim uu ka dhawaajiyay dhegeysti ugu dambeeyey haadi oo ah kalsooni dhumtay marka kalsooni hadday dhumtay in la soo celiya u baahan tahay kalsoonida waxaa kala aamin baxay waa dadkii labeyntii dalka oo ahaa mucaarad iyo muxaafid ayaa kala aamin baxay oo gacan ka hadalay bay gaartay bay moogtahay marka waa in la soo celiyaa kalsoonidii kow mucaaradka waxaan isleeyahay doorka u bannaan waxaa waaye toddobiyo tobanka sebtembar wixii lagu soo heshiiyey iyo baydhabo wixii lagu heshiiyey lix iyo tobanka february waa inay sida hadda kasoo yeertay baarlamaanka iyo madaxweynahaba inay u istaagaan inay ra-iisul wasaaraha maadaama loo imado asaga laga rabaa inuu soo celiyo kalsoonidii tallaabooyinka ugu horreya u qaadayan annagu ma tilmaamayna lakiin asaaba sheega guddi in loo saaraayo wixii ka dhacay muqdisho in maaragtay dib loogu noqdo la fiiriyo amniga oo la siyaasadeeyey marka mas-uuliyiinta amniga naftirkooda ma lagu aamini karaa mustaqbalka dhow iyo kan fogba amniga dalkaas ma lagu aamini karaa naftirkeeda su-aal meesha taalla waaye waxaa dhacay ninka intuu ciidan qaatay nin musharax madaxweyne calan u taagan yahay gurigiisa weeraray isagoo ka amar qaadanaya mas-uuliyiintiisa waxaa la weydiinaya marka amnigan la siyaasadeeyey naftirkiisa amni ummadda u dhexeeya ma noqon doonaa marka mucaaradka waxaan annaga kula talinaynaa si feejigan oo ay xigmad ku jirto wadaniyad ku jirto qalbi wanaag ku jirto inay u qaabilaan arrintaas oo ay u diyaar garoobaan inay qayb ka noqdaan mustaqbalka siyaasadda dalka ee hadda beejka cusub loo furo waxaan isleeyahay waxaan ku noqonnay square zero meeshii taandhadii afasione looga soo tagaan ku noqonay marka meesha inay kala qabsadaan oo ay ay diyaar u noqdaan inay qayb ka noqdaan waayahay mursallow waxaa jira dhegeystayaal badan oo barnaamijka daneynaya xilliga siyaasadda iyo mawduucan bal dhegeystaha xiga haddaan u yeero magacaaga ku bilow walaal soo dhawow iyo halka aad joogtid asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa cabdiqani oo kasoo hadlaa lond ingiriiska runtii haddii waxaan rabaa halkaa inaan ka salaamo marka hore idaacadda voice of america iyo gabadha warkaan daadahinayso asaare cabdi axmed waa ku salaamay salaan kadib haddii aan ka dhiibto fikirkaas arrintaas aniga cabdiqan ahaan waxay la tahay horta ra-isul wasaaraha soomaaliya waa nin aan islahay hawshaas insha allah wuu ka bixi karaa ha yeeshee waxaan rabaa halkaan inaan mahad ugu celiyo ilaahay ku sukow madaxweynaha qaranka soomaaliyeed maxamed cabdullaahi farmaajo oo ah ilaaliyaha dastuurka ta labaad saddexaad waxaan rabaa hay-addan oo hadda yani mas-uulka meeshuu fadhiyo heritage waxaan u haastay inay tahay hay-ad ka madax bannaan siyaasadda oo laakiin yani ummadda soomaaliyeed wax u qorta ama wax saxa sooba dhigta marka hay-addaas dhaliilaan u qabaa oo ah inay tahay hay-ad siyaasi weliba aan islaahay inay la shaqayso hay-ado ama dalal ummadda soomaaliyeed ku ah caqabad marka hay-addaas waxaan leehay ummadda madaxda ka noqonaysa ama dadka maamula runtii in laga fiirsado waa qabaa oo runtii isleeyahay inay yihiin weliba hay-ad mucaarada ku ah dowladda marka waxaan leehay hay-addaasaa ka fiirsato waxyaabaha hore u qabatay aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi dhinacna qaybta ugu dambeysa adinka idinku dhaliilayo bal maxaad ugu jawaabi lahayd maadaama aad adigu nala joogtid adigaan jeclahay inaan ku siiyo microfonka mursal walaal saar waa mahadsan tahay dhegeystahaas waa mahadsan yahay waxaan oga gudbaaya wuxuu ka hadlay ilaah hore wuxuu yiri wa idaa qaatabuhum ljaahiluuna qaaluu salaama arrinta uu ka hadlaayo oo oo oo ku saabsan maaragtay dadka soomaalida ah waxaa ka dhacay dalka waa uu iftiinsan yahay oo hadda caalamkan ma aha caalamkii mugdiga ku jiray ma ahno caalam social media oo meel kale qabsad meel kasta qabsaday waaye annaga waxaan aaminsannahay in nabadda ay deeqdo soomaalida soomaali dalka dalka waxa u fiican dal wuxuu ka kooban yahay dad iyo dhul marka dalka soomaaliya wuxuu u fiicanaa maxamed cabdullaahi farmaajona u fiican soomaalidan u fiican ninkaas maxamed madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayuu la dhacsan yahay madaxweyneu afar sana waddanka soo ahaa wanaaggii uu suubiyey iyo wixii dalkan u ka qabtayna wax qoran waaye aniga ismaliya xamar inuu dagaal ka dhaco inay iska timid maane waa laga shaqeeyey ilaahna ka badbaadiyay dadka muqdisho degan caqliga ha shaqeeyo hadda isaad aad iyo isku karataag wax ma tarayso muqdisho jidadkeeda waa la qoday biyiyaa la jaray korontayaa la jaray caratuuraa la suubiyey ciidana isu soo baxay waay mursalo dhexdhexaadan ka nahay hadda dhexdhexaad waaye mursalo waxaan jeclaan lahaa kara inay tahay hay-ad oo oo dhinac u xagelinayso oo u arkana laakiin annaga waxaan nahay waan nahay wax kale ma noqonayno
bal dhegeystaha xiga ayaan jeclaan lahaa marka haddana inaan mar kale u baaqo
saaro haddaa fikirkay ka dhiibto anigoo abshir dahar cabdi sidaan u arko maantay tanaasulkuu sameeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxay tahay waxaan u arkaa mid u horseedaysa ummadda soomaaliyeed guul iyo waxtar dhanka kale qolyihii dee awalba maamulka jubbaland iyo puntland unbaa doorashada ku dheganaa dad walbana waa og yihiin laakiin maantay waddo cusub bay u furantay ummadda soomaaliyeed oo madaxweynaha uu hormuud u noqday insha allah waxaan u rajeynayaa guul guulba inay tahay waan filayaa aniga aragtideeda waa hagaag dhegeystahaas aad ayuu umahadsan yahay magaalada kismaayo joogaa nagala soo xiriiray waxyar ka hor marka bal waxaad iiga warantaa dhinac markii laga fiiriyo dhinaca kaleeto waxaa jirta in maamul goboleedyadana qeybo ka mid ah ma wada aha dhammaantood shanta maamul goboleed laba ka mid a ayaa arrinta ku salaysan toddobiiyo tobankii sebtembar heshiiskeeda madmadooga uu ka jiray amaba qeybo ka mid a ay warka keeneen marka haatan sida ay wax u socdaan beesha caalamka maadaama ay iyada laftirkeeda qeyb ka tahay oo ay soo dhaweysay dowladda maraykanka durbaba go-aanka madaxweynaha ma kula tahay in maamul goboleedyadaasi awalba qaarkood diidana haatan ay ogolaan doonaan ay ku qanci doonaan aniga ma aaminsanay sida loo dhigayo narrativeka sida loo dhigay ku xiran tahay maamul goboleedyadaas inay diidanaayeen waxba ma aaminsanay aniga waxay diidanaayeen dalkan oo waxay arkeen u socda jid khaldan jidka khaldan ha laga soo celiy lahaayeen adoo junction timid oo ahayd directionkaadii midig ina aadid bidix aaday ayay la mid tahay nimankaas waxay u taagnaayeen inay dalkan ka badbaadiyaan wixii hadda muqdisho inay ka dhaceen halista u ahayd waa markaan si saraaxala u hadalno marka waxaan leeyahay maamul goboleedka ayaa ku baaqayay in doorasho loo dhan yahay oo aan dhinac ka harneen oo kiyaa la keenay hadda ayaga hormuud ka noqon doonaa aaminsana aniga xiriir lama lihi laakiin waxaan isleeyahay markaan qof mas-uul ahoo dalkan wax badan ka ogo kasoo shaqeeya dowladnimada soomaaliya waxaan isleeyahay maamul goboleedka ayaga waxay ku qaadan doonaan si aanan kala joogsi lahayn oo aanan hagar lahayn ku qaadan doonaan awalna hagar kuma jirin oo jid sax lagu wado muxuu yahay erega aad ku leedahay xubnaha maamul goboleedyada ee xubinta ka ah dowladda federaalka ee dhexe waxaan isleeyahay marka dowlad goboleedyada si u dhan yihiin dalkan micnay ugu fadhiyaan dalka waa federaal system federaal ayaa ka jira waa inay qeybta ku aadanna waa yaqaanaan looma tilmaamayo waxaana daliil u ah hirshabeelle iyo galmudug ugu dambeeyey tallaabta ay qaadeen doorka ay ka leeyihiin siyaasadda dalka waa yaqaanaan doorkooda siyaasadeed ha qaataan hana qeybna ha ka noqdaan awalba hormuuday ka ahayn qeybna hana ka noqdaan sida loo dadejin lahaa doorashada dhici doonta hadda loo ballansan yahay in dib laisugu soo noqdo ayna ku yimaadaan sida ugu habboon ay u arkaan dalkan in lagu badbaadin karo oo ayna ka fiirsadaan waxa ay qeyb ka noqonayaan ayaga oo og waxa naga horeeya inay yihiin caqabado adag oo u baahan geesinimo iyo karti iyo isku duubnaan soomaalinimo u baahan marka inay iskaalmaystaan ayaga dowladda dhexe ayaan kula dardaarmaynaa ayna qeyb weyn ka noqdaan sida loo hirgelin lahaa doorashada iyo ayaga wax qaybta ka ahaayeen sebtembar toddobiyo tobankeeda iyo february lix iyo tobankeedu farsamada inay qeyb weyn ka noqdaan aad ugu burinaynaa waayahay aad baad umahadsantay dhegeystaha xigo ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo waxa uu jooga dalka koonfur africa soo dhowo walaal magacaaga ku bilow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiladiif maxamed xuseen oo jooga koonfur africa gaar ahaan magaalada cape town waad mahadsantahay sahray mursal sanay waxaan weydii lahay maanta maanta madaxweynuhu wuxuu sheegay baarlamaanka hortiisa ka sheegay in shaqadii iyo howlihii doorashada uu ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha marka ma waxay ka dhigan tahay kusoo faragelin maayo adaa u madax bannaan mase daa hagaasiis ayuu ka maamuli doonaa waa mahadsantihiin haddii aan ra'yigooda ku darsado maanta wixii ka dhacay baarlamaanka maxay ka bedeli karaan marxaladii baryaa lagu jiray adkeed aniga waxaan aaminsanaya in wax weyn ka bedeli karto halkaasna ku dhamaata qalaasi iyo dagaaladii iyo rafaadkii dadku waxay u dagaalamayeen u dhibtoohayeen waxay heeday turkutumasho iyo marka haddii ogolaaday in wax lala hawsha lala maamulo amba uu ogaaday in dadkala dhexayso wax dambe oo dagaal insha allah dhicayna aaminsanahay waadna mahadsantihin v o a waa hagaag dad badan oo dhegeystayahaasi uu ka mid yahay arrinta ugu badan ay qabaan waxay tahay tani ma soo afjari doontaa xiisaddii mar kale haddaad u egto iyadoo dhexdhexaadnimo ay kaaga tahay amaba aragtidaada ku aadan doorkiina as hay-ad ahaan maxaad ku odhan lahayd sarwal horta waa mahadsan yahay dhegeystahaas aragtiisu dhiibtay aniga waxaan is leeyahay arrintan haddii daacad laga yahay oo loo abbaaro sida saxda ah inay soo afjarayso soomaliya waxay isku haysta waxa la isku haystay wax weyn ma ahayn teendhada afsoon maalinta lagu kala tagaayay waxba laguma kala tagin meeshaas qofkii hoos oga warqaba annaga si hoosaan oga warqabnaa wax hadda ay mas-uuliyiin dad ah soomaaliya ay ku kala tagaan maysan oolin meesha madaxweynahan hadda tallaabta uu qaaday annaga waaba ku bilaabanaya waa tallaab lagu ammaanaya waaye in uu ra-iisul wasaarihiisii asaga u magacaabay uu toban iyo dhowrka milyan soomaalida kasoo dhaxushay oo kalsoonida uu siiye u dhahay doorashadii qabo wax lagu ammaano waayo maogi hadda wax lagu hiiraamaya ma aha marka waxaan is leeyahay ra-iisul wasaaraha shaqadaas waa shaqa oo qaranka leeyahay oo loo dhiibay waaye wixii markii loo dhiibay ka dambeeyey nin madax bannaan oo independent oo awoodna u leh inuu fuliyo howlaha u yaalla inuu yahan anaga aaminsannahay waana waana ku filaya waana ka intaas ka badan inuu qaban karno aaminsannahay doorashadan waqti ka koobanay soconaysaa dalkeedna lagu aaminay hoggaankiisa oo golaha fulinta marka golaha wasiirada marka waxaan isleeyahay ra-isul wasaare awood buu u leeyahay wuu ka shaqayn karaa waana haddee awalba shaqadaasiito dalka soomaaliya executive-ka ayaa iska leh awoodda fulinta marka waa fulin doorashada ayagaa iska lahaa waa loo soo celiya waa inuu qaban karana waan aaminsannahay anaga inuu qaban karo haddii soomaalida la shaqayso ugu dambayntii marka ereyga aad leedahay guud ahaan dhinacyada ay ku xiran tahay mustaqbalka soomaaliya uu ku xiran yahay in waddanka laga samata bixiyo soddonkii sano ee lasoo dhaafay qalalaasihii iyo rabshadihii iyo dowlad la-aantii lagu jira haatana la rabo inay micnaha u gudbaan weji ka duwan wixii hore usoo jiray maxay tahay ood soo jeedinayso arrinta marka waxaa waaye soomaaliya dowlad dhiskeedii in meeshii joogi kor looga sii qaado ayaa la rabaa dadka soomaalida oo dhanna taasa anfacaysa dalkooda inay dhistaan meel baa la soo gaarsiiyey dowlad dhiska iyo daldhiska soomaaliya meeshaas dad badan oo ka didsan waa jiraan oo diidan dad badan oo federaal ka diidan waa jiraan oon ayaga iska dhex arkin oo maslaxadooda aan uga muuqanin waxaan leenahay qof walbaba waxaa deeqa dowladnimadaas dowladnimadaas haddii la wada dhisto qof walba meeluu ka galu helaaya laakiin haddii la dhaho marka aniga tan teydii ma ahane waa laadaan ku dhufanaya qof walbana waa dhibaya ama ha noqdo qumcaarad ama muxaafid ha noqdo marka waxaana anfaca dowladnimo waayo dowladnimo somalida waxay ku dhismi kartaa meesha hadda wax joogaan dad badan ay la qaldan tahay wax qaldan in la dumiyo oo wax ebera laga soo beela waxa ka fiican wax qaldan naftirkooda in lagu dhex saxo wax meeshaasaa marka dadka soomaalida ah meel kastoo joogaan laga soo bilaabo xuduudka geeskaas ilaa geeskaas taasaana anfacaysa dalkaas annagaa iskale annaga inaan u istaagno inaan badbaadsanaba meeshuu joogana kor oga qaadno oo meel ka fiican gaarsiino hadduu alla idmo marka dardaarankeena waxaa waye in gacmaha isqabstaan soomaali mas-uul iyo qof mas-uul loo yahay mucaarad iyo muxaafid laga wada shaqeeyo inaysan soomaaliya dib u noqonin ay noqoto wax la iloobay wixiina soo dhaafay oo wax laga barto hadduu alleedmo aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga iyo muddadii aan barnaamijka adigii dhegeystayaashaba dhegeystayaashii adigba aad baad umahadsan tahay aad ba mahadsan ramadaan kariim waay kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ee magaalada muqdisho fadhigeeda uu yahay mursal sanay oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti iigu ahaa waxaana aan uga hadalnay kulankii shalay baarlamaanka federaalka soomaaliya ee golaha shacabka madaxweynaha soomaaliya mar kaleeto ay codsigiisa ugu meelmariyeen in toddobiyo tobankii sebtembar hanaankii doorasho dib loogu noqdo islamarkaasina uu ugu wareejiyey hanaanka doorasho ee dalka iyo xilliga amniga doorashada dalka ku heeranba ra-iisul wasaaraha soomaaliya barnaamijkii wicitaankana waa naga intaa dhegaystayaal intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno nabadgelyo